madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo muddo sagaal cisho ah ku maqnaa shirka wadatashiga soomaalida uga socday magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ayaa war-saxaafadeedka ku sheegay inuusan guuldarro ku tilmaami karin madasha shirka ee laysku afgaran waayey balse ay jiri doonaan wadatashiyo iyo kulamo dambe oo uu rajaynayo inay guul ku dhammaadaan runtii lama oran karo shirku guuldarro kusoo dhammaaday dabcan somaaliya meesha isugu timaadaba wax badan baa waxaa laga hadlaya masiirka dalka weeye wax sahlan oo oo mararka qaarkood go-aamo deg dega lagu gaari karo ma aha marka isjiid jiid iyo doodo dheer iyo wadatashiyo tiro badani waa ay jirayaan laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambeynta wuxun soomaaliya dan u ah puntlandna runtii shacbiga dan u ah inay kasoo bixi doonaan wadahadalada dambe loo ballansan yahay madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ku sheegay in madasha shirka ay la tageen rabitaanka shacabka puntland waxaan idiin sheegaya waxaa weeye annagu ka xukuumadda puntland ahaan waxaan meesha geyna waxaa weeye wuxuu ahaa mowqifkii shacbiga reer puntland way hadleen cod dheer bay ku hadleen furtintaas ayaanu qaadnay oo meesha geynay dabcan sidoo kalena shacbiga reer puntland waxay noo wakiisheen in aanaan soomaali ka go-aynine soomaali wixii dan u ah oo wixii tanaasulaada oo ka suurtooba shacbiga reer puntland meesha inaan geyno dabcan boqol kiiba boqol dadku qof walbaa wuxuu raba ma u helayo waxaa laga hadlayaa waa masiirka dalka waxaa laga hadlayaa waa dhismihii dowlad qaran weye waxaan ka hadlaynahay qof walbaana dee mowqif buu leeyahay aragti buu leeyahay marka in la wada hadlo lasu soo dhowaado lasu tanaasulo waxaan rajaynaynaa marka in ugu dambeynta la isfahmo qof walbaaba uu ogaado cid kaligeed u dhismi kartaa ma jirto cid kaligeed gooni u ahan karta dowladna ma jirto madaxweynaha puntland ayaa war-saxaafadeedka waxa uu kaga hadlay arrimo la xidhiidha madhabka shiicada oo uu tilmaamay inaan laga ogolayn gudaha puntland waxaa kaloo oo raba inaan yar ka idhaahdo arrin baa goliyahan raadiyaasha laga hadlayay ama isu jawaabaya ku saabsanayd arrinta shiicada waxaa weeye shacbiga soomaaliyeed meel kasta joogaan iyo gaar ahaan dadka puntland ku nooli waa da shacab muslimiina oo sunni ah weeye cid hadda u qareeni karta shiicanimo ugu qareeni karta dalkana ma ay jirto qofku ama ha ahaada xilf dowlad ha haya ama aysan haynina cid hadda u qareemi karta oo shiicanimo ugu qareemi karta dalka ma ay jirto dadkeennu namana soo gasho shaqana kuma lihin puntlandna wax raad ah oo noocaas anugu aan ka ogahay ma jirto waxaan ka ogolaanayno inay raad ku yeelatana ma ay jirto marka taasna dadka raba shacbiga reer puntland inaan u sheego una caddeeyo arrinta iyada faadime yaasin jaamac v o a boosaaso